dagaaladan kasoo markasta kasoo noqnoqonaya ama shaqaaqooyinkan muddada dheer runtii welwel iyo walaac bay markasta ku haysay oo ummadda reer puntland iyo soomaaliyaba waxaan markaa mahad ballaaran u celinaya alle subxaanahu watacaala arrintaa inoo suurtageliyey bacdallahi waxaan u mahad celinayaa labada beelood oo qaatay samirka iyo dulqaadka iyo dadnimada ay ku qaateen maanta inay soo afjaraan arrimihii muddada socday oo ka dhacday hadda magaalada saaxdheer oo aan odran karo runtii aad baan ugu diirsanay aad baanu ugu ugu mahad celinaynaa amase usoo dhaweynaynaa nabadda iyo istiqraarka ay ka dhaliyeen deegaanadaas ay ka dhaliyeen wixii horay u jirana loo dhameeyey wixii ma garanaysaa la tabanayana ay ku dhammaystireen iyadoo runtii aanu mar kasta dhigta u taagaynay natiijada ka soo baxdana ay noqotay natiijo ummadda oo dhan wanaag oo ah ummadda oo dhanna ay soo dhaweynayso sidoo kalena aan runtii si gaara ugu mahad celinayo cuqaasha iyo isimada ay kala hogaaminayeen garaad jaamac garaad cali iyo islaam bashiir islaan cabdulle oo runtii muhiimad weyn runtii noogu fadhidiyay inta badan waxaa dhacda beelaha sidaan oo kale marka ay heshiiyaan nabadeyn la gaaro oo isimada dhaqanka isaga kala yimaadaan gobolada gogol nabadeed la dhigo heshiisyo la kala siixdo haddana halkeediiba ay colaada ka bilaabataa marka maxaa sal u ah baa laso odhan karaa sideese heshiiskan uu ku noqon karaa mid dhexalgal ah
dabcan annagu runtii arrintan siday u dhacday ama sidii ay horay u ahaydba mar kasta maraaxil bay soo joogtay hadda maraaxilka ay joogtaa waa maraaxil aada u fiican oo aan rajaynayno in laysu gacan banaaneeyey beelihii sida dhabtaa ay wax uga dhaceen oo ay maanta iyagii cuqaashoodii iyo isimadii iyo waxgaradkii iyo bulshada qaybaheedii kala duwanaydba ay ay qaateen heshiiskaas waxaan odhan karaa waa heshiis dhexalgalu ah labada beelood iyo ummadda soomaaliyeed ama ummadda ehelka u ah waa mid dhexalu ah aanu runtiina dabcan waa run soo noqnoqoshada waxaa keenaya waxyaalo ay tabanayaan dadka qaarkiis taasna insha allahu tacaala waa kala dardaarmaynaa waxaan leenahay hala tixgeliyo heshiiska dhexalgalka ee maanta ka soo baxay labada beelood oo qadarinta mudan samirka iyo dulqaadka ay qaateenna labada beeloodna annaguna wuugu ducaynaynaa iyaguna ilaahay waa inay ku baryaan insha allahu tacaala inay mar dambe aysan dib ugu soo noqon saa la socotid colaad baa iyadana muddo soo jiitimaysay waxay udhexaysay laba beelood oo gobolka bari wada degan arrintaasi waxaa loo guntaday dowladda iyo sidoo kale waxgaradka isimada dhaqanka boqor burhaan iyo weliba dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada in wax laga qabto oo shirar kala duwan baa laysugu yimid qardho waxaa lagu iclaamiyey in arrintaasi lasoo afjaro dhowaan waxaa la doortay beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil waxa uu safar uu ku tegay deegaanka dhuudo arrintaasi bal ka waran hawshaas xagee wax marayaan
hasan aad ba umahadsan tahay safarka beeldaajo safar qarsoon ma ahayn safar wuxuu ahaa socdaallo uu ku marayey meelihii shaqaaqooyinku ay ka dhaceen oo xumbays iyo qodax iyo ma garanaysaa xiriiro iyo magaalooyin kale safarkaas wuxuu ahaa safar loogu gogol xaarayo shaqaaqooyinkii iyaga ruuxadoodu muddada aadka u ragaadiyey beelaha walaalaha ah beelaha cali saleebaan weliba qeyb ka mida iyo ugaar saleebaan qeyb ka mida runtii ma wada dagaalamin beeluhu waxaan odhan karaa jus ka mida ayaa runtii arrimaha isku haysay taasna waxaan leenahay insha allahu tacaala muddadatan in in lasoo afjaro oo ay noqoto mid isimada iyo waxgaradka labada beeloodna ay go-aan ka qaataan lana hirgeliyo gugashii uu dhigay madashii doorashada iyo ka horba uu ballan qaaday boqor burham boqor muuse taasna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu noqdo sanadkan sanadkii nabadda iyo istiqraarka aanna rajaynayno cid kasta oo iyada ruuxadeedu wax ku jiraanna inay lasoo afjari doono oo ay noqon doonto dadku isdhexgalkoodii iyo ganacsigoodii iyo daaqoodii xoolaha ay daaqsanayeen iyo ceelkoodii iyo kulliba ay noqoto in magaalooyinkii la la wada dego baadiyihii la wada dego meel kastana insha allahu tacaala lagu camimo nabad iyo kalsooni ay isku qabaan ummaddu oo ay siday u qabsan lahaayeen mustaqbalkooda noloshoodii ma garanaysaa wanaagsanayd oo awalba ku wada noolaayeen waayahay markaa ma las odhan karaa socdaalka beeldaajaha waxay soo afjari kartaa colaadii muddada dheer soo jiitamaysa ee labadan beelood u dhexaysay waan odhan karaa waan odhan karaa niyadiisaan ognahay waa nin dhallin yar oo runtii maanta doonaya inay ma garanaysa arrintaa uu soo afjaro waana rajaynayaa niyadda iyo qalbiga ay u hayaan beelaha ma garanaysaa uu ka soo jeedo iyo beelaha ay walaalaayihiinba inay insha allahu isimadooda ay ku kalsoonaadaan cuqaashooda ay ku kalsoonaadaan dadka u garqaybinaya ama dadka dhex gelayana insha allahu ay kalsooni buuxda ay siiyaan si ay u soo noqoto wada noolaanshihii iyo deganaanshihii iyo ma garanaysaa sidii lagu horey loogu wada noolaa oo taariikhdii wanaagsanayd oo ma garanaysaa aan aan ku ku wada noolayn taasaan rajaynaya in la soo celiyo laguna soo afjaro colaadihii waxa kan xasanow iskama socdaan iskama socdaan waxaan rajaynaynaa inay helaanin dadkii ehelka u ahaa nabadda wixii horey dhibtaa uga shaqaynayana ilaahay iidankiis in ilaahay iidankii in qalbigooda burcada la isu mariyo oo ay joojiyaan baan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala